Isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa la keenay caruur badan kuwaas oo soo ritay cudurka jadeecada iyo sidoo kale duumada caruurta la keenay isbitaalka Kismaayo intooda badan ay da-doodu ka yar tahay shan sano ayaa laga keenay deegaano hoos yimaada degmada Kismaayo iyo kuwo hoostaga degmada Jamaame Maxamed Shiqaaden iskuduwaha caafimaadka ee degmada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay cudurka soo ritay caruurta la keenay isbitaalka Kismaayo waxaana waalidiinta ugu baaqayeen caruurtooda ay tallaalaan maadaama caruurta hadda jadeecadu soo ridatay ay u badan yihiin kuwa aan tallaal ka qaadan
waxaa jira jadeeco ka dilaacday miyiga magaalada kismaayo ama degmada kismaayo oo laga kala keenaya deegaano kala duwan oo cabdidhoore iyo eriyadeedu ay ugu sokeeyaan iyo deegaanadan aan kale oo degmada jamaame iyo dhinaca badhaadhaba ka imanaya marka waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan ku wargelino inay caruurta tallaalaan da-doodu ku jirto da-da tallaalka oo ay geeyaan goobaha caafimaadka si loo tallaalo xarumaha caafimaadkana waxaan ku boorinaynaa inuusan bixin ilmo aan la tallaalin oo aan la xaqiijinin ilmo walba oo tallaal horey loo siiyey oo maqnaanshiya ahna in laga daba tago oo la waco sidii horeyba looga daba tegi jiray loo waci jiray oo uusan baxsanin ilmo tallaal loo bilaabay oo aan dhammaystiranin si aan loo arag ilmo walba ha la tallaalo si looga hortago xanuunnada faafa oo idilba oo ay ka mid tahay jadeecadan hadda jirta